wafdi ballaaran oo ka socda dowladda itoobiya ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoo kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka tallaabadan ayaa qayb ka ah sidii itoobiya ay uga sii mid ahaan lahayd duulaanka soomaaliya berhanu juula oo ah taliyaha ciidamada itoobiya iyo ridwaan xusein oo ah madaxa sirdoonka itoobiya ahna nin asal ahaan soomaali ah waxaana ay la kulmeen odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka iyo sambalolshe oo ah taliyaha hay-adda sirdoonka dowladda federaalka booqashada madaxda ka socotay itoobiya ay ku yimaadeen muqdisho maalintii sabtida ayaa qaadatay saacado keliya waxaana dhinacyadu ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ku horgudban duulaanka shisheeyaha ee magaca loo bedelay awsom kaasoo aan weli wax tallaabo ah qaadin sida muuqata dowladda itoobiya ayaa u ololeynaysa inay ciidamadeedu ka sii mid ahaadaan duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo ay horyaalaan caqabado badan oo ay ugu weyn tahay iyadoo dowladaha taageera duulaanka aanay weli ka heshiin maalgelintiisa booqashadan ayaa ka dambeysay kadib wadahadallo labageesood ah oo dhowaan dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo ka dhacay magaalada adhis ababa ee dalka itoobiya isla bishan februaayo ee aan ku guda jirno kaas oo uu uga tanasulay go'aankii dhalanteedka ahaa ee lagu marin habaaminayay bulshada soomaaliyeed si kastaba ciidamada xabashida itoobiya ayaa ka howlgala qaar ka mid ah gobollada soomaaliya iyadoo ay ciidamadani dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil iyo dhacba u geysteen shacabka ku dhaqan goobaha ay kaga sugan yihiin dalka